halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin talaada ah bisha maarso waa lix iyo labaatan sanadka labada kun iyo afariyo labaatanka waa subaxnimo arbacaa waxaana ay tilmaamaysaacaddu waxayna tilmaamaysaa saacaddu xaggiina kowda iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo barnaamijka maanta waxaa idinla socodsiinaysa sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mida hooyo toddobaatan jir ah oo si iskaa ah wax u barta carruurta aanan awoodin qarashaadka waxbarashada diyogeliyayaasha ama waxyaabaha balamika loo yaqaano iyaga naftigooda xirfadaas aad baanu hadda u barnay korontiistayaasha hadda dhisaynadii iyo wixii o dhan hadda waanu barnay iyo qaababkii ugu dambeeyey caalamka ugu shaqaynayey iyaguna way iskaafiyeen baryahan dambe aada waxaan u wadnay dhinacan qurxinta diikoorka iyo lawarfinada waxyaabahaas
dhegaystayaal waxaad sidoo kale maqli doontaan qurba joogta oo afur xilliga rabadaanka dadka danyarta ah sidoo kaleeta u samaynaysa oo warbixin aan idinkaga hayno ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeenna balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida ruushka ayaa arbacadii sheegay in uu ka hortegaya weerar gantaalo ah oo yukrein ay ku bartilmaameedsanayaan gobolka belgarad halka yukreinna ay sheegtay in ruushka uu habeen hore ku weeraray saddex iyo toban diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ay markaasi difaaca cirka ee dalkaasi ay ku soo rideen halkaasi siddeed iyo toban gantaal oo laga soo tuuray dhinaca ukrein guddoomiyaha gobolka belgarad ayaa waxa uu ku sheegay dhinaca telegramka khadka ah inay jiraan waxyeelo soo gaarta guryo iyo tuulooyin dhowr ah ugu yaraanna hal qof la ogyahay inuu ku dhaawacmay belgarad oo ku taala xadka u dhexeeya ruushka iyo ukrein ayaa waxay bartilmaameed joogto ah u noqota weerarada ukrein iyo ruushka xilli ukrein ay doonayso in ay markaasi adkayso duulimaadyadeeda ka dhanka ah ruushka gaar ahaana duulaanka ruushka uu kusoo qaaday dalkaasi oo iska caabin ay ku wado ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa talaadadii waxa uu sheegay in uu sii wadayo qorshihiisa uu ku doonayo inuu meesha uga saaro xamaas isagoo markaasi dhinaca kaleetana dhaleeceeyey qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee ahaa in la gaaro heshiis xabad joojina oo deg deg ah netanyahu ayaa dalabaadka xamaas ku tilmaamay inay yihiin kuwo dhalanteed ah isagoo oo sheegay inuu sii wadayo dagaalka ilaa uu ka gaaro ujeedka ay u qaadeen dagaalka oo ay ka mid tahay in la sii daayo maxaabiista in la abuuro awood militari oo dheeraad ah islamarkaasina ka hortegaysa xamaas iyo nidaamkooda dowliga ah iyada oo sidoo kaleetana ay tahay ayaa la yiri inay hubiyaan gaza inay noqoto meel aan halis u ahayn ammaanka israa'iil sarkaal sare oo markaasi ka hadlay dhinaca xamaas ayaa isaguna waxa uu sheegay in kooxaha dhexdhexaadinta wada ay la wadaageen inaysan waxba iska bedelin dalabaadkoodii hore ee ahaa in israa'iil ay si buuxda uga baxdo marinka gaza iyo in ay isdhaafsadaan maxaabiista israa'iil iyo kuwa falastiiniyiinta ee ku jira gacanta israa'iil sarkaal saro u dhashay israa'iil ayaa talaadadiiasna waxa uu u sheegay wakaaladda wararka reuters inay qatar inay qatar waa dalka qadare dib u eegayaan uguna yeereen xubnihii matalayay wadahadallada kadib markii laisku mari waayey heshiiskii hordhaca ahaa ee dhinacyadaasi ka ahaayeen garwadeenka warkii dunidana waa naga intaa halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa barnaamijka duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda idinka soo gaaraya dhallinyaro isxilqaanta ayaa waxay aas-aastay urur dadka danyarta ah ka caawinaya helitaanka afurka xilliga bishan barakeysan ee rabadaanka lagu guda jiro iyada oo taakuleyn ay ka helayaan deegaanada ka tirsan gobolka owdal sida uu kusoo waramayo wariyaha v o e da ee halkaasi haashim sheekh cumar good
ururka samafalka ah ee gifin sadaqa wuxuu ka mid yahay ururada muxsiniinta ah ee ka howlgala gobolka awdal kaas oo ay aasaaseen qurbajoog reer awdal ah oo degan dalka boqortooyada ingiriiska wuxuuna ururkani gargaar caawimaad ah gaadhsiiyaa dadka baahan bisha ramadaan iyo wakhtiyada kale sida uu idaacadda v o a u sheegay wakiilka ururkaasi gifin sadaqa ee somalilan muxiyidiin cabdi cali ururka gifin sadaqa waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah mashaariicda kale ee uu markaa ururka qabto waxaa ka mid ah mashaariicda sanadlaha ah ee sida sanadka u timaada sida qaybinta raashinta raashinka iyo timirta ramadaanta sidoo kale afurinta dadka masaakiinta ah iyo masaajida moogta maxaa dadka musalliinta ku tukanaya oo afur masaajid ee loogu sameeyo sidoo kale ciidsiinta agoomaha iyo masaakiinta kale ee markaa waqti maxaa aan aan ciidi karaynin sidoo kale sakaatul maal dadka muxsiniinta ee lasoo baxaan la gaarsiiyo dadkii xaqa lahaa sakaatul fitrada oo laga bixiyo markaa dadka aan bixin karaynin iyo sidoo kale xilliyada markaa waqti maxaade guga ama dhaxanta oo kale ah in dadka markaa danyarta a bustayaal markaa loo qaybiyo mashaariicda kale ee ururka uu ka shaqeeya waxaa ka mid ah sida mashaariicda bilaha ah sida raashinsiinta dadka masaakiinta ah caawinta agoomaha iyo ganacsi u abuuridda dadka danyarta ah hadday ganacsi ka shaqeyn karayaan ganacsi yarba loo abuuraa kuwa ganacsiga yaryar haysta ee small businesskana waa loo kabaa oo mashaariicaha markaa ururku qabto sanadkan bishan barakaysan ee rabadaanta ah waxaan raanshisiinay saddex boqol iyo konton qoys sidoo kale waxaan timir karaatoona gaadhsiinay saddex kun oo qoys waxaan afurinaa oo hadda moogta maxaada bishan barakaysan gacantaan ku haynaa sagaal masaajid dadka muslimiinta ee ku tukada ayaa afur loo sameeyaa sidoo kale ururka gifin sadaqa wuxuu qabtaa mashaariic la xidhiidha waxbarashada sida dhismaha madarasadaha dugsiyada caadiga ah dhinaca biyaha dhismaha masaajidada iyo weliba mashaariic kale oo qayb ka ah kobcinta ganacsiyada yaryar ee ka jira magaalooyinka gobolka awdal sida uu mar kale tilmaamayo muxiyidiin cabdi cali ururka gifin sadaqa waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah dhisidda madaarista qur-aanka kariimka ah dhisidda masaajidda dhisidda dugsiyada maadiga ah iyo sidoo kale qudista ceelasha biyaha iyo dayactirkoogaba caawinta dadka danyarta ah gacanku haynta dadka agoomaha ah ciyaalkeeda agoomaha ah ururku hadda waxa uu maamulaa afar toban madarasadood oo qur-aanka lagu barto tirada ardada wax ka barata ay tahay kun saddex boqol toddobiyo toban toddoba boqol afartan toddobo wiil iyo shan boqol toddobaataniyo gabdhood sidoo kale tirada shaqaalaha madarasta ka howlgalaa waa labaatan iyo lix shaqaale ah waxa kaloo gacanta ku hayaa ururku afar dugsi maadi tirada ardada wax ka barata ay dhan tahay kun saddex boqol lix iyo konton toddoba boqol labayo soddon ay wiilal yihiin lix boqol labaatan iyo afarna ay gabdho yihiin tirada shaqaalaha macalimiinta iyo shaqaalaha kale ka howlgalaa dugsiyada maadiga ah waa saddex iyo toddobaatan shaqaale ah sidoo kale ururku gacanta wuxuu ku hayaa laba iyo toban masaajid maraan wax ka weydiiyey madaxa ururka gifin sadaqa muxiyidiin cabdi cali meelaha ay ka helaan deeqaha ay mashaariicahaasi ku qabtaan iyo caruuraha ay sanadkan ciidsiin doonaan ayaa wuxuu ku jawaabay insha allahu tacaala haddii laa tirada qoysaska aan doonayno doorkan inaan ciidsiino waxay dheeyihiin ilaa iyo laba boqol oo qoys oo caruurtii agoomaha hayda gacanta aanu ku haynay ah iyo wixii kale markaa mugta maxaa ilahay noogu soo dhiibin soo gaarsiin doonaa howlaha ama samafalka mugta maxaa shaqooyinkan samafalka ah ee ururku wuxuu ka shaqeynayay labaatankii sano u dambeeyey ayuu gacanta kusoo hayay deeqaha waxay nooga yimaadaan oo aanu ka helnaa u k oo uu degan yahay mugta maxaa gudoomiyaha guud ee ururkan iyo sidoo kale markaa waqti maxaa sacuudiga ah iyo sacuudiga oo muxsinka ugu weyn ee markaa waqti maxaadeen ururkan caawiya markaa uu joogo labada goobood baan ka helnaa
ururada samafalka ah ee uu ka mid yahay ururkan gifin sadaqa ayaa wax badan ka daboola baahiyaha danyarta iyo dadka kale ee barakacayaasha ah ee aan awoodin inay maareeyaan nolol maalmeedkeeda ee ku nool gobolka awdal waxaana shaqa abuur ka hela dhallinyaro badan oo ka kala shaqeeya mashaariicaha ay dalka ka qabtaan ururadaasi haashim sheekh cumar good v o a boorama
magaalada laascaanoodna waxaa ka jira urur dhallinyaro ah oo ka caawiya helitaanka shaqooyin dhallinyarada kuwaasi oo sidoo kaleetana bara xirfadaha ay ku shaqaysan karaan dhallinyarada sida uu warkan kusoo diraya wariyaha v o eda cabdikariin cabdulaahi olol
helitaanka in dhallinyaradu ay helaan xirfad ayaa waxay ku xidhan tahay sidaay shaqaabuur noloshooda ugu samayn lahaayeen shirkadaha ka dhisa dhismayaasha magaalada laascanood gaar ahaan shirkadda fanuun ayaa sheegtay in tababar wanaagsan ay u sameeyeen dhallinyarada siday u shaqaysan lahaayeen sidoo kalena waxay sheegeen in isbeddel ballaadhan ay sameeyeen kuwa xirfadda iska leh iyagoona tababarada ay siiyeen dhanka shaqada la xidhiidha habka loo dhiso guryaha dabgelinta biraha lagu shubo shubabka kala duwan sidoo kalena biyogelinta xirfadda kala duwan ee gacanta lagaga shaqeeyo ee dhanka dhismaha ee isbeddel ballaadhan ay ku sameeyeen siduu barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a uu sheegay injineer maxamed cali jiidaal guddoomiyaha shirkadda fanuun isagoona sheegay in waxyaabo badan ay iska bedeleen
waana ku ammaanan yihin run ahaantii biyogeliyayaasha ama waxyaabaha balamika loo yaqaano iyaga naftigooda xirfadaas aad baanu hadda u barnay korontiistayaasha hadda dhisaynadii iyo wixii o dhan hadda waanu barnay iyo qaababkii ugu dambeeyey caalamka ugu shaqaynayey iyaguna way iskaafiyeen baryahan dambe aada waxaan u wadnay dhinacan qurxinta diikoorka iyo lawarfinada waxyaabahaas alxamdulilah waxaanu boqolkiiba sagaashan baanu hadda iyagana ku guuleysanay buloketi dhisida iyo technicalka loo isticmaalo marka dhalinyaradii aada iyo aad bay hadda maasha allah shirka way barteen shaqadii wayna la soo qabsanayaan waxaana dhici doonta insha allah waqti dhow in dadka lookalkaa oo weliba aada og tahay oo dee waqti badanna dhibaato badan oo siyaasadeed ay soo haysay sagaal biloodna hadda dhibaato iyo dagaal ku soo jiray maanta markaa mararka qaarkood shubka oo kale markuu socdo ilaa boqol nin ilaa siddeetan nin oo weliba kala shiftiyaa gala oo waanu kala duunayo qaybta shiftiga hore gasha ama subaxa shaqeeya galabta kuwo kala shaqeeya marka aada iyo aad bay mar walba noogu jirtaa barnaamijka in dadka lookalka ah ee magaranaysaay deegaanadan iyo wixii ku xeeran inay shaqo abuur loo sameeyo sidoo kale maxamed maxamuud jaamac oo ka mid ah dadka iyadu farsamada ka bartay halkani ayaa sheegay in aqoontooda ay ku row qaadeen
farsamadayda iyo dhismahayga waxaa u dhexeeya firaq weyn dee maalintii aanimi iyo maanta waxaa u dhexeeya firaq weyn haddar waxaan qabaa wax kasta iyo meel kasta oo aan ka shaqeeyo oo aan tago dee inaan farsamadaydan aan la tegi doono oo aan farsamo ka bartay ka kordhiyey aad iyo aad baan uga faa'idey inay wax kororsadaan haddeer raggii shirkadda u yimi maalinta meeshay joogaan iyo maalintai ay yimaadeen faraq weyn baa u dhexeeya marka horumarka iyo farsamada way soo kordhisay waxa weeyaan farqi weyn baa u dhexeeya sidii dadka hore ahaayeen iyo sodadii hore ay ahaayeen iyo maanta siday yihiin dee waxa weeyaan wax isku dhow maa gudcul iyo cadday kale yihiin farsamada oo aan dadku aada u fahamsanayn oo la kordhiyo oo casriyahoo hadday guryaha tahay hadday gacanta ustaadka tahay dhallinyarada sidoo kalena aan la kulannay waxaa ka mid a shaafici aadan cawaale isagoo sheegay farsamadan uu bartay in wax weyn ay iska beddeshay waxaanu nahay ragga shaqaalaha faynuun biralaab ka shaqeeya qaarka darawallada ka shaqeeya ragga darwada ku soo caanbaxay qaarka dabaqyada wada kuwa shirkadaha wada ee kale ee yana meel walba ay ka shaqayso waa u mahad celinayaa maasha allah ragga shaqada ka helay wacan baanu nahay barta ugu macansan baanu haddeer marinannaa waxaa weeye waxaan ka helnay shaqo fara badan oo aan weliba aan yarayn midna waxaa weeye in raggu soo shaqo tago si wacanna loo shaqaysto waxaa weeye waxay leedahay biralaabadii waxay leedahay raggii darulnimadii waxay leedahay raggii wiishashka wadi jiray waxay leedahay weeshmaannadii shaqooyinka raggu halkaasay marayaan waxaa weeye dowladda c c waxaan doonanaa iyo dalkayaga inaan si sharaf lagu shaqayno oo wax kasta oo ka soo baxaya ama dalkayaga aanu si sharaf leh shirkaddayadana aan u wadano gacanta oo laga shaqeeyo guud ahaan dhulka soomaaliyeed si weyn ayay ugu yar tahay taasina waxay dhaxalsiisay dhalinyaro badan inay shaqola'aan ku soo dhacaan marka ay soo bartaan aqoomo kala duwan taasoo noloshooda aan waxba qaarkood aan ka tarin farsamadaoo la barta ayaa qayb weyn ka ah in noloshooda ay maarayaan dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
mahadsaned cabdikariim halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna weli waa washington waa maalin arbacaa bisha maarsna ay tahay sanadka ka haatanna waxaad kusoo dhowaadaan dhinacii rabadahanka waxaan ugu talagalnay qasaa'iqaan hadahaayoo kale idin maqashiino barnaamijkan intaynu ku guda jirno waa ardadii furqaan iyo cabdulaahi sulve
isninbaad ka dhalaato adduunyada xuskaagii olola ka dhacayo urur weyne goortii cantaadu bururtaa xidigu ifeeno dayaxaa ilayskii intahadda duushiyo idin labar dugaagba abaabulay cayaaro dhirtu ogadaadiyo afartaada geesood ubaxiyo caleenbay ku ilaa xidheeno amran hooyadaaba mushii ku dhimaato allahay xaliimu igarkaaga dhigaayo
nabi ammaankaasi ardadii furqaanna intaas haddaan uga gudubno haatanna waxaan ku noqonayaa dhinacii wararka magaalada baydhabo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil ka socda hay-adda samafalka ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaaladaasi baydhabo waxayna ka wada hadleen mas-uuliyiinta iyo hay-adahaasi xilli roobaadka soo socda iyo sida loogu gurman karo dadka ay saameeyeen abaaraha warbixin amuurtan ku saabsan waxaa kasoo diray magaalada baydhabo wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh wasiirka gargaarka maamulka koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka ayaa kulan magaalada baydhabo waxay kula yeesheen saraakiil ka tirsan hay-adaha samafalka oo soo gaaray magaalada baydhabo waxay ka wada hadleen saraakiisha hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira koonfur galbeed iyo sida looga hortegi karo dhibaatooyin ay geysan karaan roobabka xilliga guga oo dhowaan la filaya inuu ka da-o dalka soomaaliya roobka xilli sanadeedkan guga ayaa la saadaalinayaa inuu xoogan yahay saameynna yeelan karo waana sababta hadda kulamada hordhaca looga hadlayo wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa kulanka kadib isagoo saxaafadda la hadlaya wuxuu sheegay muhiimadda kulankan inuu ahaa sidii loogu diyaargaroobi lahaa roobka guga ee nagu soo wajahan iyo bulshada inaysan dhibaato ka soo gaarin waxaa magaalada baydhabo nagu soo booqday wafdi ka kooban hay-adaha un-ka oo ka yimid magaalada muqdisho wafdigaasoo ka koobnaa sagaal hay-adood oo hay-adaha un-ka ah waxaan ka wada hadalnay dhowr qodob qodobada ugu muhiimsanayo u yimaadeen magaalada baydhaban maanta ay usoo booqday dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay ahayd inay marka hore la iska wareysto xaaladaha nolosha bini-aadanimada shacabkan ee koonfur galbeed iyo meelaha ay marayso qodobka labaad wuxuu ahay roobabka soo socda ee guga roobab xoog badan loo malaynaya inay noqon doonaana maxaa qorshe oo nooga yaala iyo see dowladda iyo un-ka arrintaas ay uga wada shaqayn karaan iyo qodobka saddexaad oo ahay dadaaladii socday in dadka samafalka loogu talagalay si toos loo gaarsiiyo oo laga leexsan maxaa nooga qabsoomay kulankeenna oo kulan wakhti badan qaatay ah waxaa aada looga dooday siyaabaha u habboon ee roobabka markay imaadaan dadka ay saameeyaan loogu gurman karo waxaa kaloo aada looga hadlay waxyaalaha horumarka ah la sameeyey dhinaca diiwaangelinta dadka baahiyaha qaba iyo sida loo xaqiijinayo in wax la gaarsiiyo hay-adaha un-ka waxay aada ugu ammaaneen koonfur galbeed dadaalada badan ee ka socda iyo dowladda xilka dheeraadka iska saarayso in dadka uu nugul waxay u baahan yihiin la gaarsiiyo xaalado bini-aadanimo oo aada u liito ayaa ka jira xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo oo ay ku nool yihiin ku dhowaad hal milyan oo barakac ah marka laga soo tago gaabiska dhanka kaalmooyinka barakacyaasha sidoo kale waxay degan yihiin guryo ka samaysan cowshado oo aan celinaynin dhaxanta daadka iyo dhibcaha roobka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waa hagaag mukhtaar maxamed catooshna aad buu u mahadsan yahay markanna ku sallaya rasuulka iyo codkii baxsanaa ee xalimo khaliif magool
xaliima khaliif mabool codkeedaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddii aroornimo waa barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada ee v o eda waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale kulmi doonno xaggayaga waa aroore maalin wanaagsan adinku